aad waad mahadsantaha walaal intaa mataqaanaa aan aan u gelin jawaabtaada waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto ugu horey inaan tacsi u diro ehelada iyo shacabka soomaaliyeed geeridii ku timid wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga mudane cabdisakuur sheekh xasan saarax waxaan leeyahay ilah u naxariirto eheladii iyo qaraabadii oo ka tegayna samar iyo maana hasiiye taas markii aan kasoo noqdo aan usoo noqdo jawaabta su-aashaada waxaad moodaa golihii wasiirada inay tugtii toosneed ay ku soo celiyeen heshiiskaas isaga ah waayo heshiiskasada soo gala waxaa qasab ah in baarlamaanka la keeno lagana ansixiyo saas darteed waxaad moodaa in xildhibaanada ay aada ugu faraxsan yihiin ana aan kamid ahay kuwa aada usoo dhabeeyey in la horkeeno heshiiskaas malaha baarlamaanka waana soo dhabaynayaa
xildhibaan woosh ilaa xillima ayaad isleedihiin heshiisa kan waa laydinku horkeeni karaa walahi waktigu waa gabagabo oo agost ko iyo labaatan lasama gaari karo julaay inbaa dhexda ku jirta waxaan jeclaha bishaan dhexdeeda in la keenaan jeclaha si mataqaana arrinta isoo gabagabowdo waayo ilaa hadda wax go-aana oo ku saabsan sidii looga gudbinaa marxaladan oo baarlamaanka gaari ma jirta hal go-aanoo gaari oo ahaa saddex sano iyo doorasho kii asaga ahaa lama fulin iyadoo mataqaanaa xoogaha ay ku jirtay madaxweynihii oo soo celiyey dadkii oo ka qaydiyey beesha caalamka oo ka qaydi go-aankaasi su ku dhamaaday marka waxaa loo baahaya go-aan kale intaan la gaarin marka waxaan ku talinayaa ama ku talin lahaa in la keeno baarlamaanka
xildhibaan woosh hoteelka madiine ee magaalada muqdisho adugu ma ka mid tahay xildhibaanada degan
ma degin meelkaan deganaan
maalinimadii shalay toole ahayd waxaa nagu maqaalaa in dad shacab oo caraysan ay hoteel madiina galeen halkaasoo ay ku sugnaayeen qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanku meelgaarka ah ee soomaaliya marka intaad ka warhayso maxaad nooga warbixin kadhaa waxyaabihii sababay in shacabku ay galaan hoteelka ay xildhibaanadu ku sugan yihiin
waad mahadsantahay su-aashaas waa su-aal fiican banaanbaxyadu waxay bilowdeen maalinta daraad aheed si fiican oo labada ay ku socdeen shalay waxaa keenay in hotel madiina la weeraro idaacadda reergii muqdisho iyo mid kamid ah xildhibaanada ama xogeynada baarlamaanka ayaa waxay kasii daayeen idaacadda hadal shacabku ay dhibsanayaan shacabku waa dibadda taagan oo banaanbax usoo baxay haraadsan shu-uurtuna ay kacsan tahay reerda muqdisho waxaa laga wanaagsan in kamid ah xogeynada baarlamaanka wuxuuna sheegay wax shacabku ay kasoo horjeedaan taas ayaa kalifay in shacabka marka aad baan uga xumahay wixii dhacay shalay laakiin waxaa iskale eedeedii mid kamid a xogeynada baarlamaanka iyo reedii muqdisho
idinku ka baarlamaan ahaan hadda waad aragtaan xaaladdu siday tahay banaanbaxyaa magaaladii ka dhacayay maalmihii ugu dambeeyey heshiis baa kambaale lagu soo gaaray oo heshiiskaasoo dhigaya in xukuumaddu iscasishto wakhtiga hadda aad moodid sida uu ordayo iyo xaaladdu siday tahay iyo baarlamaanku u shaqaynayo waxaa la mooday inaan iswaafajisanayn marka idinka ka baarlamaan ahaan maxaa idin qorshaysan xildhibaan
baarlamaan ahaan waxaa nagu qorshaysaa in la fadhiisto hadda ka horna waa ka sheegnay degdeg loo fadhiisto islamarkaasna wax looga qabto waxyaabaha maanta taagan marka haddii ay guddoonka uu qabanayo mataqaana inay is-aabudaan ay fadhiistaan ayay noqonaysaa laakiin waxaan kuqabsan lahaa in guddoonka uu iska qabto oo uu isugu yeero baarlamaanka
ugu dambeyntii maxaad shacabka soomaaliyeed usoo jeedinaysaa xildhibaan
shacabka soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa inay shucuurtooda ku muujiyaan waxyaabaha ay diidan yihiin iyo waxa ay doonayaan isla markaasna ay ilaaliyaan nabadda iyo deganaanshaha waayo waxaad moodaa beesha caalamka inay soo dhaweysay sida aan ka arkay websaytada qaar marka waxaa loo baahan yahay in shacabka uu dareenkaas lahaado isla markaasna uusan iska burburin waxay u dhistay marka waxaan soo jeedin lahaa in shacabka uu dareenkiisa muujiyo isla markaasna uu ku muujiyo si nabad ah